jaamacadda kismaayo oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ah jaamacaddii ugu horreysay ee laga hirgeliyey magaalada kismaayo waxay maanta xaflad qalinjibin u qabatay dufcaddii lix iyo tobanaad ee ka qalinjibisay jaamacaddaasi munaasabadda qalinjibinta ee dufcaddii lix iyo tobanaad ee jaamacadda ardayda kismaayo ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamanka dowlad goboleedka jubbaland ahna kusimaha madaxweynaha labada gole ee dowlad goboleedka jubbaland maamulka degmada kismaayo waalidiin arday odayaasha dhaqanka bulshada rayidka iyo dhalinyaro mas-uuliyiintii kala duwanaa ee kasoo qayb galay madasha qalinjibinta jaamacadda dufcaddii lix iyo tobanaada ee kismaayo ayaa waxa ay hadallo ku aadan hambalyo u jeediyeen ardayda ka qalinjibisay iyagoo u rajeeyey in aqoontooda ay ku anfacaan bulshada reer jubbaland iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ugu horreyn guddoomiyaha baarlamanka dowlad goboleedka jubbaland ahna kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdi maxamed cabdiraxmaan ayaa marka horeeta hambalyo u diray ardayda ka qalinjibisay jaamacadda waxaan idin leenahay hambalyo hambalyo marka waa idin hambalyaynaynaa waan idinku faraxsannahay ani lafteedu waxaan ka ka mid ahay waalidiinta ee jaamacadda kismaayo laba wiila iga qalanjibisay waxaan ka mid ahay waalidiinta aad baan insha allah ugu faraxsanahay oo socodka jaamacadda marka jaamacadda kismaayo waxaan leenahay horugu socdaa marka waa dardaara wixii kale dhanka kale wasiirka wasaaradda haweenka dowlad goboleedka jubbaland marwe cadar ayaa iyaduna ardayda ka qalinjabisay jaamacadda kula dardaarantay inay waxbarashada aysan joojin oo hore ay u sii wadaan maanta oo ay jubbaland ama degmada kismaayo ama jaamacadda kismaayo ay ka qalin jibinayaan arday ku dhow saddex boqol aad iyo aad aan ugu faraxsanahay oo weliba haddana ay boqolkiiba toddobaatan ka yihiin gabdho dareenkayga lama soo koobi karo ardayda jaamacadaha markay ka jibinayaan waxay la mid tahay ukun dooro ku fadhiday oo gujisay jiijiw camalay la mid tahay ma ahan inaad ardayga jaamacadda ku qalan jibiyatu laba baal qaato oo yidhaahdo shahaadadan qaatay oo baal ah jaamacad waan dhammeeyey ma aha arday waxaad la mid tahay jiijowgaas yarka ah oo indhaha u buqeen baad ka mid baad la mid tahay inaad hore u socotid waxbarashaduna yaraanna ma lahan weynana ma lahan wakhtina kuma xirna adoo shaqada raadinaya ayaad waxbarashadaada sii wadan kartaa adoo maaragtay hooyo ah oo reer dhaqaya oo carruur dhalaya yaad waxbarashadaada sii wadan kartaa saa darteed waxaan ku waaninayaa inaanan laba baal oo baa ayaan qaatay gurigaan fadhiisanayaa anigu inaan shaqo helaa oo ii qalantaa inaadan ku soo gabagabayn